sida ka muuqata war muusiyadka ay soo saareen maalintii shalay ahayd waxaa ka muuqatay in arrintooda ay kala soo jeedin oo marka ay wada fadhiisteen dhammaan qodobada la isku hayay oo dhan oo ay u wadaynayeen saddex qodob oo ahayd arrintii guddiga doorashooyinka oo maamul goboleedyada iyo dadka kale stakeholderska oo xilka ka muujinayeen concernka iyo arrintii ahayd gobolka gado iyo arrintii ahayd gobolada waqooyi ee somalilan arrintaas waxay yidhahdeen waxaan ka gaarnay isfaham dabcan labada shire hore ama saddexda shire hore dhacay ee dhuusmareed ka dhacay intaba waxay ahaayeen waxyaabo oo meesha oo laisku haystay ama acteska ugu weera ay ku dul wareeganaysa arrinta halkaasi ahayd ilaa markii ugu dambeysay shirkii ugu dambeysay madaxweynaha uu ka qayb galo guddigan runtii waxaa iska soo xulay qolada maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo shanta maamul goboleed oo lagu daro gobolka banaadir si uun mar kale aysan wejigabaxa aysan ula kulmin madaxda iyo madaxweynaha iyo maamul goboleedyada oo madaxdooda oo sidii ka dhacday dhusmareed oo kaleenta aan lagu kala kicin bal in wax lasoo dhiraan dhiri wax laisla ogol yahay ama albaliista lasoo dhaweeyo musiimadda marka waxaan isleeyahay ma aha qodobada iyo waxa waxaa weeyaan fulintooda waxaa laga yaabaa heshiiskii soddon biyo tobanka setembar in wax badan la isla fahmay wax badanna ay qornaayeen laakiin fulintii ay ahayd midda keentay jiijiidka tirada badan in wax laisla fahmi waayo wa gartay marka heshiiskan guddiga farsamada ay soo saareen macnihiisu ma yahay heshiis madaxdii ay matalayeen ay gaareen oo la dhihi karo waa heshiiskama dambaysa mushkiladda waxay tahay colaadow heshiiska waxba nalooma soo bandhigin waxaa la yidhi un qodobada laisku hayo waa ku heshiino sidii loogu heshiiyey kama warqabno sidaa dabaddeed waxaa laga yaabaa yaa tanaasulay yaanan tanaasulay maxaa lagu heshiiyey yaa laisku soo jiiday weyn weyn solution maa la samey waxyaabahaasoo dhan ama olama compromise maa la samey waxun miyaa la kala bislaystay ama waxun miyaa la kala qaatay waxyaabahaasoo dhan waxaan aada u fahamsanahay maaha markaad fiiriso warqadda warmusiyadka ay soo saareen qolada guddiga waxay sheegeen un qodobada laisku hayay in isaas garad laga gaaray ama isfaham guud laga gaaray islamarkaana ay u gudbinayaan madaxda sare sideedaba soomaalidu markay wada fadhiisato ma heshiin wayso oo waxin waa la isla fahmi karaa laakiin meesha ay mar walba sarta ka qurunsan tahay ama ay dhibaatada ka imaanayso waxaa weeyaan fulintii heshiiskaasi oo markii waa la guda galaa la yidhaahdo oo qolo walba sida ugu sawirnaa si aan ahayn markay soo baxday markaas cabaadka iyo qaylada ee imaanaysaa mararkaasoo kalintana waxaa ku fiicnaan lahayd in oo isfaham iyo mar kale intii la wada fadhiistay issamcin iyo ayada oo maxaa la yidhahdaa suurto ugu dambeyn meeshii la raba laisla gaaro marka marka waa rajada soo iftiimaysa cagaraantii siyaasadda ee soomaaliya ka jirtay waxaan isleeyahay waa waa albaab furmays oo at least xataa haddii aan fahnay in aan guddiyo aan dirsano islamarkaana guddiyadaas ay wax soo dhiraan riyaan intii wejigabax uu ku dhici lahaa odayaasha intay sor fadhiistaan haddana ayaga iyo qalinka iyo gorgortanka iyo warqadda dusheeda ay ku gorgortami lahaayeen in daaha gadaashiisa la gorgortamo oo qolo walba intay wax soo dirsato wax laisloga marka ugu dambaysana la saxiixo waa habray magaalimaha shirarka caalamigan ay u dhacaan sidaa ka warqabtid madaxda adduunyada marka ay wada shiraan warqaduun baa la saxiixaayo guddiyaha ka shaqeeya marka hore inta waxbaa lasoo dhiraandhiriyaa arrintiina hadda sidaas oo kale u eg tahay waxaana isleeyahay waa tallaabo wanaagsan